xildhibaan eliyaas oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku jirto xaalad dagaal xarakada al-shabaabna ay soo qaaday weeraro abaabulan oo meelo badan ka dhacaya wuxuu sheegay inay jiraan dulduleelo iyo qaladaad la xidhiira istiraatiijiyadda dagaalka oo ay samaynayso dowladda federaalka waa kan xildhibaanka oo arrimaha ka hadlaya dhabtii markaan u hadlo dalku wuxuu ku jiraa dagaal shabaab ayaa duulaan runtii aada u abaabulan soo qaaday dalka meelo kala duwanna ka soo qaaday waxaanan aaminsanahay labada kun iyo toban iyo kowdii dagaalkii ay kusoo qaadi jireen magaalada muqdisho ugu magac dareen nihaayatulmuctadiin dowladda soomaaliya runtii waxba reeba mayso dadaallo fara badan ay wadaa waana aaminsanahay runtii inay gaabis badanna jiro daldaleelo badan jiro oo ku aadan habka loo abaabulo iyo habka loo wada haddaba hadallada quusta ah ee ka soo yeeraya mas-uuliyiinta ka mida dowladda federaalk ayaa isa soo taraya kadib markii ay u taag waayeen weerarada joogtada ah ee mujaahidiinta al-shabaab waxayna ku soo beegmaysaa iyadoo xarakada shabaabulmujaahidiin ay muddooyinkii u dambeeyey kordhiyeen weerarada cagmarinta ee ka dhanka ah dowladda federaalka dagaaladii ugu adkaa ee u dambeeyey ayaana ka dhacay deegaano ka tirsan gobollada shabeellada dhexe hiiraan iyo shabeellada hoose kuwaas oo dib looga qabsaday xasan sheekh iyo dowladdiisa iyadoo weeraradan ay sidoo kale wehlinayeen qaraxyo waaweyn iyo duqaymo ay al-shabaab ku beegsanayeen xerooyin ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka iyo saldhigyada shisheeyaha ay ku leeyihiin magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka tani ayaa ka dhigan in qorshaha militari ee dowladda federaalk uu u muuqdo mid fashilmay maadaama goobo badan oo ciidamada xasan ku sugnaayeen ay iiminka si buuxda gacanta ugu hayaan shabaabulmujaahidiin iyagoona ku waayey saraakiil sarsare iyo askar badan dagaalkii uu iclaamiyey madaxa dowladda federaalk ee xasan sheekh maxamuud